bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantahay walaalkii maxamed runtii waa xilli xasaasiya xilligani waa xilli sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobanuun la gudagalay oo shirkii weynaaya african unionka ee sanadlaha laga soo baxay oo la qiimeynaya guud ahaan xaaladda qaaradda ku sugan tahay iyo tageeska waayo ethoobia waa saldhig guud ee midooda african unionka waa xaruntiisa guud ee hoosgaraynaysa afrikada oo dhan weeyey marka ethoobia waxaa ka jiray ilaa labadii kun iyo shan iyo tobanka dhamaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyo soo tarayey banaanbaxyo ballaadhan xagga ganacsiga oo la qaadacayay in la iibgeeyay jaadka oo kale ubaxa oo kale yacni dadku aad bay u cabarsanaayeen baad moodaa marka inay aada u cawanayeen dad badan baa la xidhxidhay dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaanbaxyadu keeneen marka akhiiran waxa lasoo gaadhay waktigii la sugayey qof wal oo caaqil ahaa ama caqli weyn lahaa ama etoobiya mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegayay in okay way dhacday waxaan oo dhani waa intii malis ka dambeysay uu ra-iisul wasaaraha noqday ra-isul wasaare haylomar imdisailen maxaa haddaba sababi kara inay mudaharaadadani joogto u noqdaan ay socdaan waxaa jirtay maxamed ow labada kun iyo lix iyo tobankii ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare haylomar imdisailen wuxuu sameeyey emergency state yani dadka in dalka oo dhan bando laga dhigo xaalad deg dega oo bandow dalka oo dhan ku jiray yani deeqbixiyaashii caalamiga ahaa kuwii investorska ahaayee maalgashiyaasha ahaa kuwii shirka midooda afrika yimanaya dadkii o dhan baa cadsanayay xaaladan deg dega goormaa laga qaadaya dalka afar bilood buu ka dhigay wuu kusii daray lix bilood buu ka dhigay wuu kusii daray sanad buu ka dhigay yani caalamkii o dhan indhihiisa waxay soo eegeen ethoobia okay dama dictator baa tahay waa inaad xaaladan deg dega wax ku xalisid weeye xalkii lama gaarayo maxay tahay sababtu aad baa loo dhaleecaynaya intii ugu dambeysay marka yani sanad iyo barh ka horba qiyaastay maadaama uu maareyn kari waayey u taag waayey xaaladii inuu dejiyo oo etoobiya sidii looga bartay caadiga ahayd deganaashihii xasiloonidii kusoo celiyo inuu isxasilo marka cadaalis baa kaga yimaad leedahay beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha iyo world bankiga horumarkii etoobiya ku socotay iyo dadkii taageerayey ayaa cadaadis kaga yimid ma aha cadaadiskan gudaha wadanka ka haysta ee ama gobolka oromiyada hadday noqon lahayd ama isku dhaca soomaalida iyo oromada iyo meelaha kaleba ka jira wallahi dalkii oo dhan baa stark buu galay yani dibaddii bay kuweydiinaysaa maxaa dhacaya caalamkii uu kuweydiinaya maxaad waxan u xalin weyday gudihii dalkaagii iyo dadkaagi bay mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba marka labadii dhinacba yani cadaadis baa kaga yimid uu xalin kari waayey waayo waxa la odhan karaa ninkani muu hayn siyaasi muu hayn ala maryam disalen labadii kun iyo sagaalkii bay ahayd markii mala zanawe ra-iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska en siyaasiyiinta ahayn farsamayaqaanka farsamo yaqaanka iyo aqoon-yahanka inuu xisbiga kusoo daro labadii kun iyo sagaalkii dadkii gacanta soo qabtay uu kusoo daray bay kamid ahaa ayuu kamid ahaa hele maryam disalen marka siyaasi muu ahayn nin aqoon-yahan oo aqoonta ku fiican buu ahaa nin dabacsan buu ahaa etoobiyana waxa umay baran runtii marka maanta si qiro laba u hadlay wuxuu yihi waxaan u arkaa is-cafilaadayda in etoobiya nabadeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo etoobiya sideedii hore kusoo noqoto magaciiyo sumcaddii caalamka kulahayda ay dib usoo noqdaan dadkaygaani maalin walba dhiman anoo tixgelinayaa waxaan u arkay inaan anigu isxasilo yani waa nabadii iyo dimuqraadiyadii iyo mustaqbalka etoobiya wa gartay markaad fiiriso xisbigii talada hayay e b r d f arrintan maxay uga dhigan tahay ma ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyad ay qaadanayaan oo ay kusoo kordhinayaan xukunkii dalka ethoobiya dhammaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigan tahay marka marka xisbiga la fiiriyo runtii xisbiga marka la sheegayo yani markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aada u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag loo macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxay u arkeen xisbiga d f inay guuldaraysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay dabacsanaanta aadka ahayd hayle maryam disalen cidba umay naxariis u noqon yani dadkii o dhan way kasoo wada horjeesteen marka hore wuu yidhi isagoo laba kun laba sano ka hor buu yidhi markii xilkan dib loogu lama dooran markii hore kusiisug buu ahaa malazanawa markuu dhintay labadii kun iyo labiyi tobankii ayuu si kumeel gaadha xilka usii hayay ilaa labadii kun iyo saddexiy tobankii markaasaa isaga la doortay shan sano marka in dee xisbigii siyaasadiisii baaba'day dadku dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisi dhaawac weyn soo gaadhay marka maanta waxaad u arkaysaa inay aada u faraxsan yihiin iyo harig bartigii oo ay furfuri doonaan taladii xisbiga u yeedhi doonaan mucaarad iyo maxaafidba yani jidkii toosnaa ee labaatankii sane ee ugu dambeeyey ay ku socotay etoobiya in dib loogu noqon doono ayaad moodaa inay faalo u tahay tani maanta markaan fiirino xisbigan e p r d f inkastoo desalin uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxaa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tegey oo dhinacyada dalka ethoobiya ah gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelayaa loo malaynayaa runtii etoobiya waxaa la yidhahdaa waa mystery camp waa dal aan la fahmi karayn waxa ka socdaa yani marka la eegaya waa taarikh guuna oo boqortooyo oo wax walba qarsoodi kusoo hirgaleena kusoo dhisnayd weye ninka hele maryam disalen wuxuu kasoo jeedaa xisbiga democratic party la yidhahday dhinaca koonfurta weeyaan walayta dadka south rank ay kasoo jeedaan marka isbahaysigii e b r d f e b r d f waa xisbigii weynaa ee oromada amxaarada soomaalida yani afarta cid waliba ay ku jirtay weye marka dee xisbiga e b r d f ku-xigeenkiisu waa damaqan mconan oo ku-xigeen u ah oo amxaarada kasoo jeeda gobolka amxaarada laakiin lama odhan karo isagaa bedeli doona waayo isaga laftiisa in la xisaabiyaa laga yaaba etoobiya waa dad aad dowladeedu iyo xisbiga ugu adag yihiin qofkii dhaawac soo gaarsiiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiyo la yidhaha okay maxaad qabatay haddii maanta uu iscasiri waayi lahaa xitaa hayla maryam besalen in la xisaabin lahaa baa suuragala markaasuu xisaabta uga badbaado sumcaddii dalka iyo dadku yidhahdo waan ilaalinayaa inuu isaga naftiisii yidhahdo okay anaa badkiis keenay dee hala igowraco hana layga raalli ahaado ayaa u arkaysaa inuu xal tahay marka lama lama saadaalin karo runtii in ku-xigeenkiisa oo dabaqa mconan ah de qaadan doono jegadaas iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasi rugcadaaya loo dhiibo jegadaas markaad fiiriso gobolka soomaalida degto ethoobiya ee kililka shanaad madaxdii soo martay waxaa aada loogu xiriirinayay inay u dhawaayeen hadba dowladdii markaa xukunka haysay ethoobiya gaar ahaan e b r d f ta isbeddelkan ku yimid markaa hogaankii sare ee dowladda ethoobiya melesanawati meesha ka baxay haddii leno ka dambeeya ka baxay saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrintan maamulkii soomaalida ethoobiya ee kililka shanaad waad mahadsantay maxamed waa su-aal aada muhiima soomaalida yani waxaad moodaa in labadii sano ugu dambeysaba ay dhibaato iyo tacadiyo iyo yani mudaharaado iyo wax walba ku dhaca ay kasoo gaadhayen dhinaca oramada ay wada degaan ay walaalaha yihiin oo iyaga laftooduba dee cabanayeen baa suuragala marka maanta casalaada hele maryam desalen waxay keeni doontaa reshavel guud oo dowladda guud lagu sameeyo dalka oo dhan lagu sameeyo goboladiisa oo dhan soomaalida oromada yani dadkiisaisay oo dhan inay ku kala bixi karaan baad moodeysaa yani rajada muuqanaysa marka kilka shanaad soomaalida kale cabdi maxamed cumar iley baa ka madaxweyne waa madaxweyne firfircoon yani aada u bartay dadka iyo siduu loo macaamil lahaa dadkiisa xisbigana aada ugu xidhnaayo saaxiibda loo ahaa ilaa mala zanawe marka waxaad moodaa taarikhda isagoo ka ka tusaale qaadanaya inaanay etoobiya u dhujii doonin hayla maryam desalen siladiisa guud ahaanba gaar ahaan soomaalidana waxaan odhan karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkay doonayeen inay gaadhaan ay kula nabadoobi karaan walaalahooda ay wada dhasheen ay wada degaanayay romada oo kale